bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wanaagsan khiyaarta ana dhegaysanaysaae meel walbo aad ku sugan tihiin kuna soo dhowaada barnaamijkii sahanka raadiyaha waa hagaag dhegaystayaal waa maalinimo talaado ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha bisha januari sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka dhanka kalena maanta waxay ku aadan tahay labada bisha markaasi afraad ee sanadka hijiriyada islaamka kun afar boqol soddon iyo toddoba dhegaystayaal waxaanu barnaamijka ku soo qaadi doonaa oo ay idinkula socon doontaan hadduu allaha awoodda lihi ogolaado shirkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta markaasi lagu wada inuu gaaro magaalada jowhar oo halkaasi si uu uga furo shirka maamul sameynta gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan iyadoo halkaasi waxaa ka soc garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar ayaa waxaa hadda markaasi ku sugan wafuud waxaa ku sugan mas-uuliyiin iyo dadweyne ka socda magaalada iyo maamulka jowhar iyagoo ku shabeellada dhexe kuwaasoo markaasi doonaya inay halkaasi kusoo dhoweeyaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafuudda kale ee la socota waxaanu sidoo kale barnaamijka ku soo qaadi doonaa dhegaystayaal oo ay idinkula socon doontaa hadduu alla idmo shirkii magaalada kismaayo ee wadatashiga ahaa oo isagana markaasi lagu maanta furmi doona hadduu alla idmo sidoo kale shir ka soconaya magaalada muqdisho oo maalintii shalay tahayd ka furmay magaaladan caasimadda ee muqdisho oo markaasi ay soo qabanqaabisay wasaaradda wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ah ee islamar ahaantana ay ka qayb qaadanayeen wasiirada maamul goboleedyada dhinaca warfaafinta u qaabilsan ayaa markaasi maanta lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo sidoo kale dhegeystayaal waxaa xusid mudan waxaanu barnaamijka ku soo qaadi doonnaa allaha u naxariista ee marxuum abwaan cali isugulle cigaal oo isaguna markaasi ku geeriyooday waddanka ishatagga imaaraadka carabta maalintii shalayta ahayd oo aannu wax ka xusi doonno hadduu alla idmo taariikhdiisii halgan ee dhinaca xorriyadoonka qaybtii uu ka soo qaatay iyo sugaanta soomaalida horumarinteeda iyo afka soomaaliga iyo weliba fanka soomaaliyeed kaalintuu mugga leh ee uu ku lahaa allaha u naxariista ee abwaan cali sugulle cigaal dhegaystayaal barnaamijka waxaa farsamaynaysa layla cabdiraxmaan maxamuud muudday waa idinla socodsiinaya waxaanu markaasi marka hore idinku soo dhoweynayaa barnaamijka sahanka annagoo gudageli doonna mar dhow waxaas aan idiin tilmaamay oo dhan ama mawduucyadaas aan idin dulmar oo dhan
Thank you.
hagaga dhegaystayaa soomaaliya nabad waxa ay furitaan u ahayd barnaamijka sahanka raadiyaha ee maanta waxaanu idinkaga imaanayaa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegaystayaal sidaan hordhaca barnaamijka idinkugu sii sheegay magaalada jowhar ayaa maanta waxaa ka socota markaasi diyaargarow iyo isu soo bax ballaaran oo ilaa iyo garoonka iyo magaalada jowhar is haysta oo lagu doonayo in lagu soo dhoweeyo madaxda qaranka gaar ahaan madaxweynaha dowladda federaalka oo la filayo maanta inuu halkaasi gaaro si halkaasi uu si rasmiga uga furo shirkii markaasi maamul samaynta gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan oo maalinta magaalada jowhar la doonayo in laga furo maamulka iyo dadweynaha gobolka shabeellada dhexe oo isku duuban oo maalmihii dhaweyto oo dhan si aada ugu diyaargaroobayay arrintaas iyada ah sidii ay si wanaagsan ugu suuri lahayn martida imaanaysa shirkana uu markaasi sida ugu heerka sarraysa uga qabsoomi lahaa magaalada jowhar ayaa maanta waxa ay markaasi ay taagan yihiin garoonka diyaaradaha ay kasoo degaan ee magaalada jowhar oo ku yaala duleedka magaalada jowhar waxaana jirta in dadweynuhu ay ishaystaan sida waryahayaga kusoo waramayo magaalada jowhar ilaa iyo garoonka oo ay u dhexayso ugu yaraan ilaa iyo dhowr iyo markaasi ku dhowaad toban kilomitr abukar bacadle ayaa iminka qadka taleefonka si toosa ugu jira isagoo ka mid ah mas-uuliyiinta iyo dadweynaha halkaasi ku sugan garoonka ayuu iminka joogaa qadka ayuuna si toosa ugu jira abukar
waa ku maqlaa cadaala abukar waxaad ka warantaa maanta wax sababta loo taaganya halkaasi ujeeda iyo ujeedada ka dambaysa iyo weliba abaabulka dadweynaha iyo maamulku ay ugu jiraan soo dhoweynta madaxda qaranka
waad mahadsan tahay shacabkii maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa tan iyo hadda taagan oo soo wada dhaweynaya martida wafuuda soo gaaraysa magaalada jowhar maadaama lagu wado maanta in laga furo maamul sameynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe maanta xariga ka jiro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud shacabka iyo maamulka iyo weliba saraakiisha ciidamada qalabka sida oo ugu horeeyaan generaaladii abaandir xooga dalka soomaaliya garoonka diyaaradaha degmada jowhar ayaa iminka waxaa buuxaafiyay garoonka hareerihiisa ilaa wadada sirka magaalada jowhar ilaa iyo garoonka dadweyne aada u fara badan iyo mas-uuliyiinta marka waxaa iminka soo gaaray waxaan waxaan ku suganahay garoonka diyaaradaha degmada jowhar waxaana soo gaaray wafuud ka socota gobolka hiiraan hogaaminaya guddoomiyaha gobolka hiiraan dabageed iyo dhaqa odayaashii waxgaradkii xildhibaana kasoo jeeda gobolka hiiraan soo gaaray garoonka diyaaradaha oo dhawaan dayactir lagu sameeya maanta isagana lagu wado in uu xariga ka jaro madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud marka garoonka si weyn ayaa shacabka maamulka gobolka shabeelle dhexe ugu diyaargaroobay martida ee madaxda soo gaaraysa maanta in ay soo dhaweeyaan sidoo kale ciidamada nisa ee qasagoon qaranka soomaaliyeed ayaa howlgalo ka fulinaya gudaha magaalada jowar iyagoo loo wareega gebi ahaanba halka loogu talagala martidu in ay degto iyo weliba howlka shir horku ay ka dhici doonaan sidoo kale waxay la wareegeen afaafka laga soo gala magaalada halka looga baxo marka magaalada jowhar maanta waa magaalo muuqaalkeeda uga duwan yahay sida ay hore u ahaan jirtay iyadoo biladeedana si aada loo qurxiyey
waa gartay ka waran wafuudda soo gaaraysay magaalada jowhar beryahan dambe ee ka kala socotay gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan waad ii sheegtay qaar ka mid ah inay ka yimaadeen gobolka hiiraan oo uu hogaaminayay guddoomiye yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed waxaad ii sheegtaa wafuudda kale oo ka imanaysa wadanka dibaddiisa ayaayana jirtay wax ergooyin ah oo ka imaanaya gudaha iyo dibaddaba ilaa iyo hadda oo aad is leedahay way dhama yihiin amay jiraan
waad maadsanta ilaahay hadda wax xog ah oon ka haayo ma jiraan dadka dibadda ka imaanaya sahatee ilaa iyo shalay galab ilaa iyo xalay mas-uulin fara badan ayaa kusoo ururaya magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waa way dhici kartaa in ay qayb ka yihiin dadka soo gelaya magaalada asahatee ilaa iyo hadda wax xog ah oo arrintaas naga soo gaara ma jiraan waxaa ku sugan gudaha magaalada jowhar taliyaha ciidamada sirdoonka qaranka soomaaliyeed genaraal tuugere iyo saraakiil badan oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo booliska marka saacadaha soo socda ayaa waxyaabihii dadka ay filayeen amba haddii qurbo joog joog ay jirto iyo haddii kalada maamulka gobolka ayaa inoo xagajina imika waxaa garatay taagan gudoomiye qoyan gobolka shabeellaha dhexe dhinaca amiga siyaasadda axmed meyre makalaan oo iminka kugu duwayaan waa idii guddoomiyaha guddoomiye axmed meyra makaraan kusoo dhawow radio muqdisho weeye barnaamijkii sahanka oo si toosa lagaaga dhageysanayo waxaad ku sugan tihiin mas-uuliyiin iyo dadweyneba maanta reer jowhar garoonkii idinkoo soo dhaweynaya mas-uuliyiinta qaranka oo madaxweynuhu ka mid yahay si loo furo shirkii ka dhacaya halkaa bal ka warran xaaladda guud jawiga iyo nabadgelyada maadaama aad tahay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca nabadgelyada iyo siyaasadda
aada iyo aada jawga si wanaagsan uu wanaagsan yahay nabadgelyaduna waa fiican tahay wafuudina way soo bilaawdeen dadki ugu horreeyey inta dhimana waan sugaynaa hadduu ilaah yidhahdo waana maaragtay maalin farxad leh oo maaragtay garoonkii gobolka shabeellaha dhexa uu furmay oo wufuuddii kala duwan ay kusoo degayaan shirkeena lagu soo dhaweeya hadduu ilaah yidhahdo aadaana maaragtay hawsha iyo xaaladda wanaagsan
gudoomiye axmed mayfa makaraan waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta gobolka shabeellada dhexe oo waxaad runtii muddo badan ku taamayseen arrintaasi siday suurtagal u noqon lahayd oo ku aadanayd qabashada shirkaasi maamul samaynta labada gobol waxaad moodaa riyo rumowda inay noqotay maantay dadka dadweynaha gobolku sidee bay maaragtay shucuurtoodu tahay maanta
aada iyo aaday maaragtay xuugtooda meel wanaagsan umaraysaa mana aha mid lasoo koobi karo muddo badan wixii la sugaayay ayaa maanta maaragtay gobolka ka bilowday oo inay maaragtay shirkaasi laga furo gobolka labada gobol shirki ku saabsana laga furo gobolka shabeellaha dhexe marka dadku aada iyo aada ayay maaragtay shucuurtooda ukacsan tahay uguna faraxsan yihiin sida wanaagsan iyo wufuudda u imaahayso iyo martigelinta ay martigelihayaan shirka iyo hawsha ay maanta ku guda jiraan dadkuna maaragtay dareenkooda waa mid aada meel sare maraya waa mahadsan tahay adigoo aada u mudan haddaa maarata dadka ku dhagaysanaya shabeellada dhexe iyo hiiraanba ka soo jeeda waxa aad u fari lahayd ka maamul ahaan iyo maaragtay ka oday shabeellada dhexe kasoo jeeda ahaan intaba
aada iyo aada labada gobol dhammaan maaragtay wufuudooda iyo dadka dhammaan dadweynaha kasoo jeedada waxaan faraynaa inay ay ka shaqeeyaan horumarkooda maadaama ay goboladii kale ay maaragtay ay horay u dhisteen inay maaragtay ayaga ay midoobaan ama howlahooda ay maaragtay ay qabsadaan annagana maanta maadaama ay noo bilaabayso waxaan rajaynaynaa inay si wanaagsan hawshaas u dhammaata kana shaqeeyaan odayaal ama wufuudda dadkaasi maaragtay mas-uuliyiinta ku howlan hawshaas dadkuna ay maaragtay arrintaas aada ugu wada kalsoonaadaan sidii labada gobol horumarkooda ay meel wanaagsan u gaari lahay dhammaan inay ku wada kalsoonaadaan dadka reer labada gobol kasoo jeeda aada iyo aadaana maaragtay arrintaas ugu buureen gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada dhexe ee dhanka nabadgelyada iyo siyaasadda mudane axmed meyfa makaraan ayuu ahaa oo qodka taleefonka si toosa ugu jiray isaga oo ku sugan garoonka diyuuradaha ee degmada jowhar oo maanta ay wada taagan yihiin mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo dadweyne aada u fara badan oo reer jowhar ah kuwaasoo markaasi u diyaar ah soo dhoweynta mas-uuliyiinta qaranka oo u horeeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la filayo inuu markaasi u tago dhowaan si uu u furo shirka maamul samaynta gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan waad mahadsantihiin
Thank you.
dhegaystayaal sidaan hordhaca barnaamijka idinkugu sii sheegay waxaa maga waddanka isutagga imaaraadka carabta maalintii shalayta ahayd ku geeriyooday rabbi haw naxariiste ee abwaankii weynaa ee qaaliga ahaa ee soomaaliyeed abwaan cali sugulle cigaal oo loo yaqiinay markaasi dub carab dun carab cali sugulle cigaal waxa uu ku lahaa taariikh weyn fanka soomaaliyeed waxaa uu sidoo kale ka mid ahaa halgamayaashii soomaaliyeed ee la diriray dhanka markaasi isticmaalkii waddanka haystay islamarhaantana shacabka soomaaliyeed ku dhiirigelin jiray sidii ay isaga xorayn lahaayeen isticmaalka islamarkii laga soo gudbay isticmaalkii oo guushii soomaalida ay heshay oo ay markaasi xorriyadda qaadatayna waxa uu soomaalidu si aada ka mid ahaa dadkii ku guwaabiyey inay markaasi xornimadooda iyo dowlnimadooda adkeeyaan dhinac walba ayuu fanka qayb weyn kaga qaatay marka hore waxaan ku hormaraya oo ila jooga oo barnaamijkana igala qayb gelaya saaxiibkay cabdisalaam cali mataan maalin oo aad taqaanaan daacad oo runtii rugcaddaa ah in badanna saxaafadda ku soo jiray kana warqaba suugaanta faraha badanle ee ninkaas isaga ah maanta aanu markaasi u barardiiqayno marxuum cali sugulle cigaal oo markaasi wax ka sameeyey ama waddanka uu ku soo kordhiyey sidoo kale waxaa barnaamijka igala qayb gelaya isagana saaxiibkay abukaato xasan xaaji gacal oo isaga laftarkiisa ah nin aad iyo aad maanta inkastau loo yaryahay oo dhinaca sharciyada uu aad u yaqaano haddana dhinaca suugaanta aad ugu xaldheeroo si fiican u tixraaca cabdisalaam cali mataan daacad marka hore haddaan kugu soo dhoweeyo waxaad ka warantaa bal cali suguulle cigaal waxa uu ahaa iyo fanki soomaalida waxa uu kusoo kordhiyay kaalinta uu ku lahaa
بسم الله الرحمن الرحيم horta inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan odhan karaa waxaa xugmaday shaagii geerida ee fanka soomaaliyeed cali sugulle cigaal waxaan odhan karaa kulley anigu habsaan ahaan waxaa maanta baxay ama shalay baxay macallinkii labaatan milyan oo soomaaliya labaatanka milyan ee soomaaliya macallinkoodii ayaa baxay maalinimadii shalay cali sugulle cigaarna waxa uu ahaa ninka qur ah ee qarnigan koob iyo labaatanaad nolol ku soo gaaray ee ahaa halbeegii ama xuduntii taariikhda iyo fanka hoobalada soomaaliyeed cali sugulle cigaal waxa uu ahaa nin ilaahay isagoo yar uu ku alhumeeyey amaba uu ku barbaariyey nacaybka gumaysiga iyo jacaylka waddaniyadda cali sugulle cigaal runtii waxa uu ahaa dadkii uu ka yimid fanka soomaaliyeed amaba dadkii curiya fanka soomaaliyeed xaaji xuseen faarax dubad iyo cabdullaahi qashiye isago iyo maxamed daahir faarax gurunjire taniya raxmalaha siiye dadkii fanka soomaaliyeed uu ka yimid bay ahaayeen siiba cali suguule weliba waxaa aad runtii uu ahaa nin boqolkiiba siddeetan maskaxdiisu ay ahayd maskax wadaniyeed aad iyo aad waad waxsantahay cabdisalaam waa kugu soo noqonaa weliba saaxiibkii abukaato xasan ayaan isagana xaggiisa usoo jeesanaya waa xasan xaaji gacal abukaato waxaad ka warantaa sidaan waad sii sheegay dhinaca sharciyada iyo howlahaas aad howlihiin ahaa laakiin dhinaca siyaasa baashi saaxada kale ee fankana runtii waxaad moodaa inaad qayb weyn ku lahayd dadka aad u jecel oo weliba fanka cali suguule jecel waxaadna warantaa cali suguule intaad ka taqaano iyo sida uu ku ahaa soomaalida sidaa sheegtay bismi illaahi raxmaan raxiim inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun cali suguule wuxuu ahaa wadani aad ugu xeeldheer wadaninimada waxaana ku garan kartaa oo wax kasta kaaga filan heesta liira nin lagu seexdo ha seexan oo haddaba socoto taariikhda maaragtay wadaninimadiisa qof kasta wax soomaali oo garanayo iyo heesihii kale oo sugaantii xorriyadda uu kaga qayb qaadanayo dadka ku kicinayo uu tusaayo dhibaatada ay cadowgu u leeyahay iyo farxaddii kale xorriyadda haween ka waalo badan oo wadaniyadda oo halkan dheer uu soo galay waxaa maadaama asugu soo jeedo gobollada waqooyiga soomaaliya halkaasuu ka soo bilaabay ilaa uu ka yimaad golihii murtidii baydaalada xagga muqdisho baashuuna ku dhammaystay haddana waxaan leenaha allah u naxariisto jannada firdowsna allah amiin amiin amiin inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun cabdisalaam cali mataan daacad waxaa kaloo jirta dhinaca jacaylka lafirkiisa waxaad moodaa heese badan inuu wax ka inuu sugaan badan ku lahaa dhinaca xorriyadda iyo gumaysan caybka iyo aragnay waana loo wada qiray runtii dhinaca kale jacaylka heesihiisa maxaad nagu xusi kartaa oo is leedahay uu ku lahaa
ninka layidhaaho mudday horta cali sugulle cigaal horta inkastoo aad la igaga aqoon badan yahay oo rag dee waaweynay oo sirta shaqeeyeen ay ka sheekeeyeen haddana aniga cabdisalaan ahaan aqoonta aan cali sugulle u lahaa waa waa waa waa aqoon runtii aad u gaaban aniga markii ugu horreysay cali sugulle cigaal anigu aan arko waxaan waxay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii ayaa aragtay ahaan igu horreysay baarkii caanka ahayd dalxiiska iyo nasashada ku haabboon ee u dhexeeyay afkooyi iyo muqdisho iyo baar xaraf ayaan ku arkay isagoo iyo rag waaweyn dee warxadakan kolley wax ku nool hore yar yihiin raggaas ninkaa la socday janayar amalaasi waxaa ka casuusan karaa cabdulaahi qarshe iyo xuseen faarax iyo nin la odhan jiray cabdulqaadir cabdi shubo oo imka nool iyo ilaahay ha u naxariistee rag kaloo iyaguna fanaaniinta ka mid ahaa oo maanta ama xasan xaashi dhamagaari oo ka mid ahaa ayaan ku arkay waxaan markaa cali suule waxa uu ahaa nin aan soomaalinimadii oo ka soo jirto aan waxaan soomaalinimahayn aan ka hadlin sugaanta anigu kolley inta anigu waan arkay sanaxana aan goobjooga u ahayn boqolkiiba siddeetan waa dhanka wadaniyada weliba waxa uu ka mid ahaa aabbayaashii dhidibada aasay dagaalkii dhinaca fanka ah ee lagu qaaday gumaysiga waxa uu ka mid ahaa dadkii kaalinta ama gacanta muuqata ku lahaa xorriyadda maanta maastada kun iyo sagaal boqol lixdan kasoo gortay cali suule agal marka darankan wadaniyadeed ee xorriyadda waxa uu bilaabay isagoo aad u yar oo dhowr iyo toban jir ah runtiina de markii de dowladda dhexe ay meesha ka baxdayna dadka wuxuu ahaa dee dhulkaa iyo xagga khaliisul carab runtii iska isaga beedhay isagoo macnaha halkaana kasi ama kaalintiisii faneed oo raadinaya weli soomaalida weliba suga waxaa jirta oo u soo diray fanaaniintii iyo abwaaniinta dalka soomaaliya ku nool hoyskaasoo dareen ama fariin gaar xambaar dabcan cabdidhuux baa waxay ka iftiimiyey abaan cabdidhuux oo gorda weyd barnaamijkii faaqdada wararka ayay runtii marka intii wax gararayay ee caqli lihi waddada calis weli agaa qaday dabcan qaadi doona tahay aad umahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa intaanan maarata calis weli codkiisa idiin soo gudbin oo aadna wada dhegaysan waxaan jeclaan lahaa inaan soo gudbin tacsida ay madaxda qaranku u dirayaan intaas iyada aan ka diraan tacsida calis weli madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiinta kale ee qaranka uu ka mid yahay gudoomiyaha golaha shacabka qaranka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha ama wasiirka koowaad ee dowladda federaalka ah mudane cumar cabdirashiid cali iyo sidoo kale ra-isul wasaare ku-xigeen maxamed cumar carte iyo wasiirka wasaaradda faafinta dhaqanka iyo hiddaha iyo dhammaantoodba sida waxay dirayaan tacsi tiirayo leh oo ay u dirayaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed qoyskii iyo qaraabadii iyo heladii sida gaarka ah uga baxay marxuum cali sugulle
muday hal mid baan ku darsanaya waxaan ka codsanayaa madaxda u sarreysa ee dalka iyo inta yani waxa weeye cali sugulle uu xaggooda qaali ka yahay cali sugulle wuxuu ka baxay soomaali oo dhan garabsan waxaan ka codsanayaa cali sugulle cigaal dabcan weli lama aasin oo aaskiisa ma dhicin madaxda dowladda sare dowladda Soomaaliya madaxweyne ugu sareeyo afyaanka baarlamaanka iyo rasuul sare waxaan ka codsanaya cabdishaan ahaan to fikirkayga nafta tas badan bay la qabaan in ninka aas qaran loo sameeyo oo caalamka jamhuuriyadda weliba maalmo loo dejiyo aad iyo aad waad mahadsan tahay kolley waan ku dhegaysanayaan insha allahu tacaala waxaan jeclaan lahaa marka inaan cali suguule lafirkiisa oo ka sheekaynaya suugaantiisa gaar ahaan heeska sida aadka u caanbaxay ee la yidhahda diidiyo hidiye isagoo ka sheekaynaya qaabkay ku timid iyo siday tahay heeskaasi lixdan iyo labadii ayuu ahaa waxaa kaloo jirta oo xusayaa cali sugulle heesihiisa dabcan muxuu ahaa jacaylka ah waxaa ka mid ah heesyada ashqaraar oo ay wada qaadaan maxamed axmed kuluc iyo xaliimo qalif cumar magool hees kaloo leedahay imada daali aa jirta iyana oo markaasi ay isla labadaas howla wada qaadaan dibaan heesaas ka saari doona haddaan waqti u helno waxaa kaloo jirta hees leedahay guurba-ay oo ku luqeeya xaminaaji sacad oo isagu sidaas kale uu sameeyey axmed cali sugulle waxaa kaloo sameeyey heese kale oo ciidan ka badan hase ahaatee cali sugulle haynooga warramo diidiyo idiye
yihiin ayaan soo noqono iyana riwaayad kale ay leeyihiin leeyahay waa riwaayadii ku sheegay inuu seexdo seexan nebiga alla u naxariistay xasigay inqilaabka digay anigoo riwaayadda wadada kala marka hidiyoy baydkeeda u horeeya waxa wada hadlaya laba hablood iyo laba ina oo afka wada hadla waxaanay ku bilaabantaa oy habluhu masalayaan dadka iyo dadka soomaaliya kuwa kale waxay masalayaan salaxa waxay leeyihiin jir bay raacay oo kan jiraha bay baxay oo hadani haddana waaya wax kan iyo jibbay dhaqantay ayaguna waxay leeyihiin rudada awood aamadayin gumaankaadi way horkacay hawshaadi ma socoto hawshaan kula qaybsana hawshaan kula qaybsana oo araadkaa kula qaba oo anigu waa kula haya ee adigaa helaysay kalmaqmaqi aan lagu hadliyo sugan lama tahmin waxayaan abrihi aliyey waayi oo hakad haween baan oo xoro wiil iyo min noqon adduunyo halbaa xajii horo maalintii xaaladkiibaa loo haya aduu maratay maadixdaa ay ku qalbatay dabeedna halkaa gabaga maashu haddaanay khawaarijii waxbaan haydinaa ama aanay dadka lagu baxay oo wax laisku ogeyn horena maxaa walaala dukaan baa waxaa wadimo waxba lama kala wama wadaagsin marka markay idinla dambeeyaan inuu raasaan ayuu ninkabiyaa u oranaya wuxuu yidhi ilaa adiga kuu raacay waa lagu hooyaa ayay ogna iyagu raba xaalan dhaafsado markaasaa oo sida loo bilaabubiye jeeda waxaa lagu hayaabaa markaan hawkadu imikala oo aan ku waajiyaya oo madaxa oo boqorrale oo cuqaale iyadoo ingiriis ila haysto mushaaro loo qabo dhaqala la wareejiye tababacaad loo qabo la caawiye la soo dhaweeye ayagaana bilaabaha oga kara baaqa soomaalida loo baaqay ee laydinka sameeya hal saaca ayagaa bilaabay inta ugu jimiy ugu gagaasay lagula jiday hadda markaynu barnaamijka guda gabana waynu arki doonaa wax walba markhaati iyo taariikhdeedi ama aniguna asriyi ama qaykayla asriye maalintii wanagna soo martaba hiiliyo oo waxbana leehay waddanka laga soomaaliland ama waqooyiga soomaaliya leeyahay marka waxay la tahay jaa bilabo oo aan ku bilaabo ninka ugu lagu lahaa isa holadaa ka soo baxday soomaali etoobiya ayaa layidhi hal caawiye tababacaad baa lagu lahay kii koobka kii bileekiya kii fulaaka kii walba u keenay salaamintana waxaa layidhi inta lagu cadaabina oo dab xataa xataa inta badan looma ku jira marka riwaayada iyadoo loo dhigay dadka waxaa la yidhaahdaa ayay la kaseeguray ayaa guulahay gargaara ayaa garanaya munaasabada inay la kaseeguray markii la sameeyey riwaayada dadkooda buu wada qaaday ninka la yidhaha cabdilaaqad ayaa ku dhiiray idaacaddii oo ingiriisku haysto ayuu u yeeray niman yeesii maxamed axmed ah life baa garayaa life waxa weeyaan sidoo rikood ugu qabo ee toos loo sii deynay ayuu dhaca ka qaaday dadna dadkooda baa wada qaaday waa la qabasiino ka wada xeeran markii la xeeran nin laa hadda laabigaa oo ardayka ah marka ee iyo anaa qaadaye sibaa loo ee sibaa dib loo qabu waa la qaaday sow aan baan soo sarqaadiya Haddii la garaaco gobol ma gambo iyo dumarkaa garankaya ninkeeda rag way gayiga jiray gaabkuwa gabantay oo cadadeedu way jirtay gabaasiga weeye oo gabatay aan gaadni iyo maloogumay geel iyo arig iyo gamaankii fardaan mugoo da'igeedi iyo haw aan geyni iyo maloogumay gaasaanaad xaggiisa eemug darkiiyo wadnahayna kala go-an buulnaqo way lagaa kaamaxna garaas ma daana daaro mugeeduna waa gudbooya buulnaqo way
ka mid ahayd runtii ama hadalkii iyo waxaad dhegaysateen sugaan ka mid ah heesihii xornimo doonka ama sugaantii xorriyad doonka ahayd ee uu sameeyey abwaan cali isugulle rabbi ha u naxariiste eh waxay ahayd ayaa ila gembinaya gumaysiga ayaad dhegaysateen iminkana waa dhegaystayaal waxaa idiin soo qabanaya annagoo weliba rordiiqdaasi ku guda jirna oo aan u samaynayno marxuum cali sugulle cigaal oo ahaa abwaan soomaaliyeed oo caan ah oo xorriyaddii iyo gumayshala dirarkii iyo af soomaaligii hirgelintiisii iyo weliba sidoo kale midnimada iyo dowladnimadaba adkeynteeda wax weyn ka sameeyey ama calan jiraad heeslida ayaa soo qabanaya iminka heeska helayskiisu waa ama calan jiraad waxaa ku luqaynaya fanaanka maxamed axmed kulac iyo howlada qaranka ee waaberi waxaa sameeyey abwaanka aanu xusayno maanta ama aanu markaasi u barardiiqayno abwaan cali sugulle waxaanay ka mid noqotay kaydka markaasi radio muqdisho labaiyo tobankii bishii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii ama calan jiraad aynu wada dhegaysanno oo ka mid ah sugaantii cali sugulle lagu cawasayey wali ama calan jira ucaanabad ahaan lagu cawasayey ama calal marya lacaynadaan oo ciirsi weyday عاد لهينو ألا لعسكي كان عاد لهينو ألا لعسكي عيديني يا بتعيد بدونك عانا ما عيديني يا بتعيد مدوك على مال عينين يوب السيل مدوك على مال وعلى ولدي adaynibaa ciyuu loo baxshoo cadow qaybsiiyey walle amaan n f d lama cuyuubin oo la soociyo la cawaysayey amaa carownayo ciiduu sahayano amaa carownayo ciiduu sahayano amaa carownayo ciiduu sahayano ciilibeelaye ولي أما علن شراء عنا بعدها قلنا قوعة وسيي أما على المريا العين وعير سوي ذي كان عاد لهينو لا لعسكي عركان عاد لهينو لا لعسكي عينيني يا بسيل مدوك على مال عينيني يا بسيل مدوك على مال عينيني يا بسيل caloosheenii baa ciil ka buuxsamoo caabaq soo kaciyey walle ama cadkeennii asaageen ma cunin oo ka caaganaa ama carabkiyo laba zadaane ama carabkiyo laba zadaane ama carabkiyo labada daani laysuma xeshoon wali ama calan jira oo canabadaan lagu cawaasayey ama calal marya lacayna oo ciirsi weyday ilkaan caad lahaynu لا لا عسكي كان على لهينو لا لا عسكي وهاجاك dhegeystayaal waxaa weli ku dhex jirtaa barnaamijkii sahanka raadiyaha oo idinkaga imaanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaana si gaar ah maanta ugu egeynaa barnaamijkeennan dhegeystayaal si aad ka warqabtaan waxaa maga waddankaasi isutaga imaaraadka carabta maalintii shalayta ahayd ku geeriyooday rabbi ha u naxariistay ee abwaan cali isugulle cigaal waxaana jirta in uu ka mid ahaa abwaanadii soomaaliyeed ee sida aadka ah markaasi farakutariska uu ahaa ee iyagu sida aan caadiga ahayn uga qayb qaatay dhalintii xorriyadda iyo adkaynta dowladnimada iyo midnimada soomaaliyeed sugaanta soomaaliyeed iyo hor- iyo horumarintii afka soomaaligaba kaalin kaalin weyn oo wax ku ool ah ayuu ku lahaa runtii sida ay qireen rag fara badan oo aada u yaqiinay ama soo gaaray sugaantiisa waxaana reer muqdisho intaa soo gaaraya dhegaystayaal tacsiib fara badan oo ka kala imaanaysa rag badan oo runtii aan xisaabi karin iyo dumarba oo shacabka soomaaliyeed ka kooban waxaana jirta in barnaamijyo gaar ah haddii ay suurtagal tahay loo samayn doono dadkaas iyaga ah oo tacsidooda loo markaasi laga baahin doono hase ahaatee markaan dhegaysta annagoo ku guda jirna weli sugaantii badda ahayd ee cali sugulle waxaan markan idiin soo qabanaya dhinacii jacaylka hees la yihahdo isu soo maqiiq oo maxamed axmed kuluc iyo xaliimo khaliif cumar magool ay wada qaadaan oo maskaxdeedana uu leeyahay ama miraheeda uu leeyahay abwaankaas cali sugulle ah aynu wada dhegaysanno
markaan ku arko waan ku mugdaa muuqaagan jeclo markaan ku arko waan ku mugdaa muuqaagan jeclo markaan ku arko waan ku mugdaa muuqaagan jeclo markaan ku arko waan muusanahabay waan muusanahabay musanahabay waad maqnahatay hamaagine isa soo maqiiq xamri dhaabine hamaagine isa soo maqiiq xamri dhaabine madag wadnaa madana kuulul kumbegdiso mayaha kalamiyo midundhahe hamaagine isa soo maqiiq xamri dhaabine hamaagine isa soo maqiiq xamri dhaabine madag wadna madana kuulul kumbegdiso mayaha kalamiyo midundhahe
kuma koobna suugaanta faraha badan leh ee abwaan cali isugulle cigaal runtii waxaa jirta suugaan fara badan oo ciidda ka badan oo markaasi u qabtay radio muqdisho iyo radio hargeysaba oo maskaxdiisa ka soo maaxatay cali isugulle cigaal waxauu ka mid ahaa abwaanadii soomaaliyeed sida aadka markaasi sare ugu soo qaaday fanka soomaaliyeed iyadoo xorriyadda iyo dowladnimada adkeynteedana uu si aada markaasi ugu heelanaa si kastaba ha noqotee heesaha iyo suugaanta faraha badan ee uu sameeyey waxaan markaana idiin soo gudbinayaa anagoo markaasi abwaan cali dhuux oo ka hadlaya dhowaan idiin soo gudbin doona abwaan cabdidhuux oo ka hadlaya ayaan dhowaan idiin soo gudbin doonaa dhegeystayaal hase ahaatee marka hore aan idiin soo aan idiin maqashiiyo mid ka mid a heesaha kale ama suugaanta faraha badan leh kale ee uu sameeyey waa dab dab dhagax iyo dab laisugu dhuftay kala dhowra markana aan idinku duwo abwaan cabdidhuux oo ka hadlaya taariikhdii fogeyd ee abwaanka geeriyooday marxuum cali isugulle cigaal bal cabdidhuux iyo waxa uu ka yaqiinay ha inoo dul maro
abwaan geeriyooda maaha nin weyno soomaaliyeed oo geeriyooda weeye marka u horeysa waxaan taxsi u dirayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto walow aysan maanta jirin ummad soomaaliyeed laakiin magacii baa jira sida ay farfaaru yahay maanta ummad soomaaliyeed ma jirto laakiin anugu haddana magacii cali sugulle anugu waxaan bartay lixdan iyo labadii ruwaagdii ugu weyneed oo dalka ugu qiimiga badneed oo la ohan jiray indhasadxaad ruwaadaas ayaan anigu xooggiisa bartay muddo ka bacdayna horta ruwaaddaasaan ka sheekaynayaa qofkii garasho iyo soomaalinimo lo ruwaayaddaas cali suwille cajaliyadii ha qaato hana ku cibro qaato wixii uu ka hadlayay maalintaas waxaa ka mid ahaa shantii soomaaliyeed oo mid la gooyey heese badan buu ka tiriyey waxaa ka mid ahaa heeskii calanka u tiriyey markii la gooye n f d oo uu yidhi wallee ama calan jira oo caana dhaxnan ama calan maryaa lacayna dhaxan marka maanta isku miisaama maalintaa uu hadlayey iyo maanta calankii soomaaliyeed waxa uu yahay intaasaan ruwaaddaasu qiimigay lahayd wax ka dhiidiya habeenkaan ruwaaddan la dhigayey waxaa lagu dhigay tiyaatra duuna oo ku taala fiyooro dhexdiisa waxaa lagu marti qaaday dowladdii soomaaliyeed ilaa madaxweyne ilaa ra-iisul wasaare ilaa wasiir waxaa lagu marti qaaday wasaaraddii xoogga dalka soomaaliyeed oo daawad hogaaminayo waxaa lagu marti qaaday boliiskii oo maxamed cabdin hogaaminayo waaya marka heesihii ku jiray maxaad ka xasuustaa heesihii ku jiray anigu inkastoo aan maskax ahaan aan u hayn wax laga sheekayn kara maahan ninka qura oo ka dhiidhiyey hameenkaas oo ruwaayada ka baxay oo ka carooday wuxuu ahaa daawud cabdilcasmaan markii gabadha la xidhay oo ingiriisku u guurinayo gabadhii soomaaliyeed oo matelaysay n f d oo garbaha laga xidhay oo ingiriisku yidhi waxaan kuu guurinayaa joome inkastoo heesihii aanu dusha ka wadahayn oo gabadhu ay diiday joome gabadhu waxay qaaday hees heeskaas waxaan ka xusaystaa saas anaa gabdhahay anaa garbahayga gumaysigu ii garraabtae ma galaa ma gudaa amaar mal ii galaa ii garboyseen daa'uud cabdillah ka baxay ruwaayaddii cali marka wuxuu ku yidhi daa'uud wuxuu waa ruwaayad daa'uud wuxuu yidhi ka fur gabadha xarigga gabadhii markaasuu ka furo xarigga madaxdii qaranka ilaa madaxweyne ilaa ra-iisul way fadhiyeen ninka carooday gabadhaa la xidhay oo loo guurinaya jooma kenyatta oo matelisa n f d daa'uud cabdillah allah u naxariiso ayaa ka jira annagu rag iyo rir baan ahayn aad bay noo dhibtay heesihii meeshaa laga qaada oo dhan waxay ahayd heesha gobolnimo doona oo shanta soomaaliyeed ku saabsan wax la soo koobi kara malahayn ruwaayad qaali ahayd haddana waxaan weydiisanaynaa qolada maanta joogta ruwaayaddaas in dib loo soo celiyo oo sida ahayd loo dhigo waayahay hadda heestan socotee nin lagu seexdo waa seexan riwaayaday ku jirtay heesahaas way ka horeeyeen waxay ahayd waxaan waxay bilowdeen dhaliiluhu lixdankiibuu bilowday markii xorriyadda la qaatay soomaad garan markaa wuxuu la hadlayey cali sawile madaxdii qaranka nin lagu seexdo ha seexan xilbaa shida ha seexan soomaad garan marka waagaa waxaa laga hadli jiray waxayga jira soomaad garan haysta badan bay ahayd marka anigu waxaan ka codsanayaa dadka maanta jooga ama raadiyo muqdisho ama madaxda maantay in ruwaayadana dib loo soo celiyo oo ummadda lagu baraarujiyo waaya laakiin maxamed waxaa la ii sheegay intaad barnaamijka aadan soo gelin taariikh gooni ah inuu ku lahaayeen abwaanka wuxuu igu lahaa anugu sagaal bilood baan toddobaatan iyo labadii jeelka kuwada jiray meesha laya biyamudo waa la xire waana isaga waa la anna waa la xiray aad aad marka dee dhaqankiisii oo dhan baan hayaa iyo siduu ahaa nin soomaali ah marka maanta wuxuu xaq u leeyahay caawi sawille haddii caawo nin washiiru dhinto calanka waa la gaabilaya maxay ahayd marka sababteeda idin xirla adigu wax kastaa ahaatee markaas maamulka jira baan la xidhay dhibaato ma lahayn soomaad garan marka wasiir baa dhintay calanka la gaabiyo maanta waxaa xaq loo leeyahay toban cisho in calanka jamhuuriyadda hoos loo dhigo maamulka jirana waa weydiisanaynaa ayadoo lagu xusaya cali sawile oo aan laga dhigin cali sawile nin gobol iyo degmo ka yimid ee calanka jamhuuriyadda loo gaabiyo maanta sii wada
waayahay waxyaabaha kale wayna kaa muuqataa sida aad uga naxday geerida ku timid allah naxariiste abwaan cali sugle maxaa kaloo jiro aad ku xasuusanaysa wallahi de waxaan ku xusanayaa bulshanimadiisii wuxuu ahaa nin bulshaya nin furfuran nin dadku iskugu mid yahay carruurta yaryarkaa iyo odayaasha iyo dhallinyarada nin aada u dhex gala nin ka muuqda bulshada soomaaliyeed buu ahaa nin affuranba aftahamaa buu ahaa had iyo jeerna wuxuu ka hadli jiray guud ahaan magaca soomaaliyeed nin qabiil ma ahayn nin markaas u janjeera madaxda markaa jirtana ma ahayn isagu mabdiciisu wuxuu ahaa qaran
wuxuu ka hadlaya marxalad kasta xilligay taaganta xilligay taaganta ka hadlaya marka maba ahaynba nin ummaddan la nool wuxuu ka hadlaya shan soomaaliyeed iyo sida soomaalida iskugu keeni lahaa marka waxaan maanta aada uga xumahay meydkiisii inaanan gaari karin aaskiisii cali wuxuu ahaa madaxweynihii fanka soomaaliyeed ama madaxweynihii aan ku mataali karaa haddii maanta aan awood leeyahay calanka soomaaliyeed hoos baan u dhigi lahaa toban cishoo bilood deeqahan u samayn lahaa marka hadda qolaa isku haysata cali inuu ka dhintay waxaan u sheegaynaa soomaalida inaan cali sugule ka dhiman gobol iyo beel iyo degmo waxaan kaloo sheegayaa maanta meeshaan aan fadhiyo maanta istuudiyahaan raadiyo muqdisho in gabarka u sii dhacayo waayo fanaaniintii iyo wixii wax yaqiina unbaa maalin mid dhimanaya mid baxaya haa mid baxaya aad iyo aad marka haddana waa dhegaystaa badanaaba heesaha soomaalida haddaan la qaado wax wadaninimo iyo wax mawduuc ku taqno dalkana haddii mar laga waayo afkaarta fanaanka dal hore uma socdo dal waxaa kiciya fanaan iyo afkaar ayaa ummad kicisa dowladda dhista waayahay maxamuud jimcaale maaryaama waan kugu soo laabanayaa laakiin maaryaha tiyaatarka qaranka soomaaliyeed abwaan cabdidhuf ayaa isna siinaya bal abwaane bal soo dhawow bal nala qaybso tacsida allah unaxariistee abwaan cali sugule inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun naf kastaaba way dhadhaminaysaa mawdka xanuunkiisa naf aan dhadhaminayno ma jirto cali sugulle ilaahay qabriga ha u waasiciyo ilaahay ha u naxariisto waxaan ka tacsiyeynayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxaan ka tacsiyeynayaa qoyskiisii carruurtiisii asxaabtiisii saaxiibadiisna si gooniyahaan uga tacsiyeynayaa cali wuxuu ka dhintay inta af soomaaliga ku hadasha intaasaa u baahnayd murtidiisa intaasaa dhegaysan jirtay intaasuu wax u ahaa intaasaan uga tacsiyeynayaa dhammaantood cali sugulle nin la dhihi jiray sheekh maxamuud oo waa ka horreeyey oo waa dhintay allaha u naxariisto tiyaatarkan ninkii daahyadiisa sheelooyinka ee ku shaqada lahaa ayaa wuxuu igu yidhi maalin fan haddii la ictiraafayo cali sugullaha la ictiraafayo waxaan isleeyahay kolley haddii uun laga dambeeyo fan waa sii jiraya laakiin cali sugulloo kale inuu jiri doono ama uu jiray u malayn maayo cali wuxuu dadkoo idin uga duwanaa cali nin wakhti ama soor ama wax uun ay leexin karaan mabdi'iisa ka leexin karaan ma ahayn siduu u sheegay maariyaam wuxuu ahaa nin hal adag go'aankiisa ku socda aan madax iyo wax la siiyo iyo derajo iyo midna ninay leexin karaan ma ahayn maanta adduunyada waa ka tegey horta aakhirada ilaahay ha u hagaajiyo annagoo dhanna samir iyo imaan allah inaga siiyo waxaan leeyahay marka cali sugulle xilliga uu bartay maariyaa anigu maan baranin waxaan maqli jiray oon markaa magaciisa ayaan maqli jiray dee qof kasta oo adduunyadan ku noolo soomaaliyuhu cali hadduuna arag hadda wuxuu maqli jiray murtidiisa iyo suugaantiisuu maqli jiray maanso beri aan tiriyey sagaal iyo toddobaatankii oo shakhsiyaad soomaaliyeed ay ku jireen magacoodu ayuu cali sugulle ka mid ahaa oo aan leeyahay markaa ku dhaliilayey taliskii markaa jiray yani fanka inaanu waxbaba ka qabaninba ama aan dadka mudnaantoodii inaanay helin haa markaa waxay ahayd cali sugulle hees wuxuu tirshay uu hirar ka baaqaayey hodannimo jid lagu gaara iyo hadaf wuxuu muuji hayaay soo baxay baa ka mid a hadalladiisii waxba yuu abaalkeedii helin hawshu soo galay hohey inuu nin yahay waalasow laguma hasaawo hoobal iyo fankaba saa darteed waan ka hajiray yacnii cali wuxuu ahaa marka shakhsiyaad fanba haddii laga hadlaayo lagu halqabsado ama hormuud ka ah fanka soomaaliyeed iyo dhaqanka soomaaliyeed taariikhdiisa iyo suugaantiisu halkan raadiyo muqdisho bay taallaa waxaan idinka codsanaynaa inaad ummadda u sheegtaan aad maqashiisaan dadka maanta nool qaar magaciisa uun maqlay ama aan maqalba oo aanba la soo saarinba waayadan wuxuu sameeyoo dhan ayaa ku badan waxaan rajaynayaa ilaa intaa tacsidu socoto in ay suugaantiisii socoto riwaayadihiisa inay socdaan waraysigiisu inuu socdo oo aan marnaba la kala joojin ayaan idinka codsanayaa waxaa loo xiray cali ma ahayn dadna ma dirin xoolana ma dhicin waxaa loo xiray oo maariyaa sheegaayey waa xaqiiqo jirtuu ka hadlaayay baa loo xiray marka run buu sheegayo runtaasaa lagu xiray allaha u naxariisto waxaa laga yaabaa hadda taliskii dhammaa oo berigaa jiray inay wax yaro ka nool yihiinba oo ay wada tageenoo maanta aakhire la wada jiro cali waan ka tacsiyadaynayaa mar labaad ummadda soomaaliyeed tacsidana waannu ku soo noqon doonnaa inshaa allaahu waa wadi doonnaa ummadda wixii aan ka naqiinno cali baan u sheegi doonnaa in sha allaahu wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayo marka intaadan ka bixin abwaane maadaama aad dhahday soomaaliya oo dhan ayuu ka baxay abwaanka soomaalida maanta maxaa la gudboon
waxay la tahay soomaalida waxaa la gudboon hadday garato soomaali bay ahaan lahayd marka soomaali waxaa la gudboon ayadaa laga rabaa inay garato anugu hadda maanta halkan tacsi baan u joogaa ma rabo inaan ka hadlo waxaa waxaa mar gooni ahaan ka hadli doonaa insha allaahu soomaali waxaa la gudboon iyo xaalkeedu sida uu yahay maanta macnaha tacsidiisaan ka hadlaya yaa arrimaha tacsidiisaan arrimaha tacsidiisaan ka hadlaysaa waxaa la gudboon in shakhsi kasta oo soomaaliyeed uu ogaado haliyey waddani ah abwaan ah suugaanyahan ah taariikh ku leh dalkan inuu maanta ka baxay qof kastaa inuu ogaado qof kastaa taariikhdiisa wuxuu ka yaqiina inuu meediyaha ka sheego carruurta yaryar in la baro suugaantiisa in la baro in buugaagta lagu qoro ayaan waayo carruurta marka uu ka tegey ilaa hadda ma hayno ay xaasaskii
kolley waa un dad waaweyn hadda laakiin hadda tirsigoodii ma hayno may fahamti ahay waayahay maxamuud jimcaale maxaad ku dari leedahay adiga ugu dambayn wallaahi wax kale ku dari mayo wax kale kuma darayo dee anugu intaana mar waxaan ka barayaa oo ka codsanaya reer musow hadday hayaan waadi indhagsadcaad ya inay ummadda soomaalida u soo baahiyaan ummaddana garato wixii cali ka hadlayey marka intaasaan ku darayaa ruwaayaddaas dan guud oo soomaaliyadda ka hadlaysay haddaad haysiin cajaladaheedii inaad ummadda soomaaliyeed u soo bandhigtiin wixii maanta cali ka hadlayay nineteen sixty two waa waxa maanta taagan marka sidaa uu sheegay walaalkay cabdidhuur anuu qof shaksiga taxsha u diri maya carruurta waa carruur waaweyn waa dad soomaaliyeed soomaalida ka mid yihiin in calanka loo dhigo hoos oo lagu xuso cali sawile oo iskuulaad hadda maba jiraan iskuul hadda umaranaya in la maamulee taariikhdiisa iskuulaadka lagu dhigo barnaamijka dheer laga sii daayo inuusan cali noqon nin gobol iyo degmo iyo beel ka dhintay ama taariikhdiisa la duugo ama taariikhda la duugo marka intaasaan idinka codsanaya raad mawso waxaa jirtay cali waayadan dambe markii ummaddu kala qaxday wuxuu u badnaa carabta imaaraadka isagoo imaaraadka jooga inuu hees soo sameeyey uu u soo diray halkan heestaasu hees cajaa'ibahay ahayd waxaan filayaa in halkan laga heli doono dad badanoo isku dayay inay wax ka yidhaahdaanna waa jireen marka oo uu cabanayo oo uu leeyahay aaway dadkii hebelow heblaayoy hebelow heblaayoy uu leeyahay ya oo uu u soo diray dadkii uu garanayo isagu oo fanaaninta ahaa rag iyo dumar ahaa cadkaygala hadraawow baxsanayna googa baxsanayna cigal baxsanayna googa cabduluuxow googa baxsanayna cigal leh oo qof walba ku halqabsanaya cabdulla raagi xuseen ow faarax nin walba ya marka heestaasuna way taallaa waxaa la saaraya inay ka mid noqoto ayay ahayd isagoo dibadda jooga uu ka soo cabanaya halka ummadda soomaaliyed usoo diray suugaanta marka walaalayaalo wax badan baa jira cali wuxuu ahaa shaksiyaa badan oo waddaninimadu dhuuxa uga jirto annaga oo joogna jabuuti oo shir naloogu yeeray nalagu casuumay been oo qorayaasha iyo iyo iyo muxuu ahaa iyo hal abuurka laba kun iyo saddexdii ayaa laga casuumo ka yimid halkaa markaasuu soo daahay maalin markaasuu tobankii subaxna barqadnimuu yimid markaasuu sacabka isku dhuftay iga raalli ahaada waxaan ku soo daahay xalay kowdii luulyay ahay aad iyo aad cali marka wuxuu ahaa nin sidaas ah ilaahay ha u naxariisto ee, waa waxaa isbedelaya dareenka iyaga markii aan ka sheekayno ama aan dib u xusuusanno marka naxariistii janna allaha ka waraabiyo naxariistii janna allaha ka waraabiyo tacsiisu maanta ku dhammaan mayso iyo iyo ka hadalkiisu mar badan oo marar badan oo dambe aan isku soo noqon doona haddii ilaahay yidhaahdo waayahay abwaan cabdidhuux waxaan annagana kaa ballan qaadina insha allah haddaan abaad radio muqdisho insha allah inaan halkaas ku ekeynin tacsidiisa iyo ka hadalka taariikhdiisa iyo ka sheekeyntiisa waan sii wadi doonaa waxaan sii raadin doonaa inta kale ay taqaano hadda nool waayahay aad baad umahadsan tihiin kaasi wuxuu ahaa maarayaha tiyaatarka qaranka soomaaliyeed abwaan cabdidhuux iyo weliba maxamuud jimcaale maariyaama oo isna wax badan ka yaqaanay allah u naxariiste waa tahay aad ba umahadsan yihiin kuwaasina waxay kala ahaayeen maxamuud jimcaale maariyaama oo wax badan ka yaqaanay allah u naxariiste abwaankii geeriyooday cali sugulle oo shalay ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalka iswatanka imaaraadka carabta iyo maarayaha tiyaatarka qaranka soomaaliyeed abwaan cabdidhuux oo mar sii horreysay barnaamijka faaqidaada wararka saaka igala qaybgelayay arrinta ku saabsan waxay ka hadlayeen geerida abwaanka ku timid waa taa mid ka mid a kaalimihii sugaanta uu curiyey ayaan idiin soo dayn doonaa hase yeeshee maxamed ayaa barnaamijka maxamed kaafi calimumin ayaa barnaamijka igala qaybgeliyay qaybta dambe ee barnaamijka sahanka raadiyahana aniga maxamed ayaa idiin wadi doona maxamed cabdirasaaq waad mahadsan tahay dadweynuhu waxay isweydiin karaan warkii koob iyo tobanka ee barqanimo ayaan hawada ka saarnay oo runtii loogu talagalay maanta guud ahaan jadwalka barnaamijyada iyo wararkaba in xoogga lagu saaro xuska iyo geerida ku timid allaha u naxariistay abwaankaasi weyn cali sugulle cigaal dun carbeed oo ku geeriyooday shalay isbitaal ku yaalla magaalada shaariqa ee waddanka isutaga imaaraadka carabta waxaan isku dayi doonaa bal in aan samayno barnaamijyo iyo warar iyo suugaantii uu lahaaba oo hadda qaar ka mid ahba aan sii daynayno oo aan ka soo xulayno kaydka radio muqdisho ee codka jamhuuriyadda soomaaliya oo aad og tahay inuu kayd ballaaran yahay oo tan iyo sanadkii kontomeeyadii kaydkaasi wax un la dhigayey heesihiisana badi halkaas ayay uu sameeyey ayaa ka mid ah marka nin lagu seexdo ha seexan ayaa ka mid ah hees kale oo hadda hees kale waxaa saaran waabaabariyey bilicsan oo aan soo dayn doono marka barnaamijkii sahanka ayaan ugu talagalnay ballaarino hadda hal saaca dhammaatay oo mudday uu waday daqiiqado kale ayaa sii raacday ayaa sii raacday marka waxaan dhegeystayaasha u ballan qaadaynaa bal abwaankaasi weyn ee ka baxay ummadda soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan in bal wixii laga hayay aan dadka aan bal u sheegno aan u soo dayno maanta aad iyo aad heestaasi waabaa bariyey waan soo dayn doonaa sidaad sheegtay sidoo kale abwaano kale ayaan iyana haddaa qad ku helno tacsidiraya aan soo geli doonaa hase yeeshee heesta hadda socotay xaliimo qaliif allah u naxariista ay qaadayso ayaan bal ku yar nasanayna waataa dhegeystayaal weli barnaamijka sahanka raadiyaha ayaan ku guda jirnaa oon ballaarinay sidaan idinkugu sheegnaba arrin ku aadan tacsida allaha u naxariistay abwaan cali sugle oo ku geeriyooday waddanka isutaga imaaraadka carabta haddaba abwaan cismaan cabdilaahi guure oo ah afhayeenka golaha abwaanada soomaaliyeed ayaa qadka telefoonka si toosa ugu jira abwaane bal adna soo dhawow waxaa bal wax sii raacsataa abwaanadii kale ee kaa horeeyey ee ka hadlaya bal geerida ku timid abwaankan weyn
waa mahadsan tahay cabdirasaaq shiina waa mahadsan tahay walaalkay bashar waliba waa dhiman ballan weeye geeridu qofna baaqa maayo cid kasta waa ay dhimanaysaa abwaan cali sugulle cigaal wuxuu ahay halyeey ummadda soomaaliyeed ka baxay oo suugaantiisa cid kasta oo soomaaliya oo maqashaahu ay saamayn ku yeelato oo aada u qabto suugaantiisa maanta inuu hadlay maanta inuu hadlayo aada u qabto markaad dhegaysato halyeygaas ilaahay naxariistii janna ha ka waraabiyo annagana ilaahay gadaashiisna ma fidmeeyo dhammaan golaha abwaanada soomaaliyeed waxay tacsi u dirayaan ummadda soomaaliyeed iyo eheladii uu ka geeriyooday abwaan cali sugulle cigaal waa tahay annagana sidoo kale tacsida waa idinla qaybsanaynaa hase yeeshee wax badan ayay abwaano waaweyn ay ka sheekeeyeen waxayna sheegeen abwaanka keliya in uusan ka dhiman qoyskiisa hase yeeshee uu ka dhintay soomaaliya oo dhan bal adiga inkastoo aad ii sheegtay in waktigaas aad aad u da-yareed maxaa xasuusa oo riwaayadihiisii aad ka xasuustaa
waxaan ka xasuustaa riwaayadihiisa oo aan la iloobi karin oo haddii aan la kuuran yahay aada u qabto maanta inuu hadlaayay ma harin hadala jira marka ummadda soomaaliyeed wax loo sheego iyo waana lagula dardaarmo iyo qarannimada iyo dawladnimada faa'iidada ay leedahay iyo qabyaaladda xumaanteeda wax laysaga sheegaahu ma harin marka lixdankii ayuu yidhi ma harin hadala yidhaahdo marka waxaa haddii aan la guuroon yahay iyo afkaleed aqoonta miya iyo haddii aan la guuroon yahay taranturooto kufta kuftay ayaa taqaane maxaa taqa waxa waaye suugaantiisa oo dhan waxay ahayd mid ku reebaysa ummadda soomaaliyeed cid kasta oo damiir oo waxgarata oo maskaxdoodu shaqaynayso mid saamayn ku yeelanaya ayay ahayd marka waxaan dhihi lahay siduu isagu yidhi ma harin hadalla jira waa tahay aad baad umahadsantaha laakiin waxaad ka hadlaysaa warbaahintii qaranka soomaalida oo dhan iyo madaxda dawladda maanta maxaa la gudboon
maanta waxaa la gudboon haddii alla kureeyo ummadda soomaaliyeed iyo madaxda qarankaba allaha u naxariisto haddii alla kuroon yahay waa xijaabtay ilaa waktiga uu adduunka inuu ku noolaado ilaahay ugu talagalana waa dhammaaday abwaan cali sugulle in loo sameeyo haddii alla kuroon yahay aad ummadda soomaaliyeed oo dhan ay goobis u tahay oo aadkan loo sameeyo oo dalkiisa lagu siceliyo lagu aaso maydkiisa haddii alla kuroon yahay caasimadda ummadda soomaaliyeed lagu aaso oo madaxda qaranku ay arrintaas xooga saaraan intaas jiriya uunbaa maanta la awoodaa oo la duceeyo in ilaahay naxariistii jannaa uu ka waraabiyo oo looguma macdaro goob taariikhoo lagu xasuusto intaas ayaan ku tali laha walaalahay waayahay aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa afhayeenka golaha abwaanada soomaaliyeed abwaan cismaan cabdilaahi guure oo barnaamijka gaarka ah ee sahanka aan ku darnay nagala qaybgelayey waata abwaane aad baad umahadsan tahay mid ka mid ah heesihii abwaanka geeriyooday cali sugulle uu curiyey ayaan bal markaana soo daynaynaa oo waabaa baryey
wii ka bayre bahdo talaxde boqonta gooye waa baaba'ooda wii bilaabe qabkan baxaaya bedelinaye waa baayadooda wii ka bayre bahdo talaxde boqonta gooye waa baaba'ooda badhbadhaadhay बडबडार नहीं बडबडार नहीं badhbadhaarnay bogiyo wadanow dhibkaynu boganay ku badhbadhaarnay kuwii u baaqe soomaal u baahsan nololku beelay waa baayadooda kuwii ka baydhe bahdoodka lexde oqunta gooyey waa baaba'ooda
waata dhegeystayaal weli barnaamijkii gaarka ahaa ee saxanka raadiyaha qeyb ka ahaa ayaan ku guda jirna oo anaga hadlaynay geerida ku timid allah u naxariistee abwaana cali sugle cigaal oo ku geeriyooday dalka isutagga imaaraadka carabta haddaba dhegeystayaal intiina hadda la socota reediyo muqdisho qadarka teleefoonada ayaan idiin furi doonaa intiina taqaan waaba taqaanaan intiinan aqoonin waxaad nagala soo xiriiri kartaan teleefanada kale ah siddeetan iyo lix toban toban iyo kow siddeetan iyo lix toban toban iyo labo siddeetan iyo lix toban toban iyo saddex siddeetan iyo lix toban toban iyo afar qodobka aad ka hadli doontaanna waxa uu noqon doonaa tacsida abwaanka iyo waxa la gudboon shacabka soomaaliyeed iyo iyo madaxda dowladda maanta maali- maadaama ay tahay maalin weyn oo oo ku aadan inuu geeriyooday abwaan aad u weyn oo saameyn ku leh dhammaan bulshada soomaaliyeed haddaba qodobkaasi ayaan siin doonaa shacabka iyo dowladda maxaa la gudboon waa tahay iminka qadka telefoonka waxaa ku jira ah, yunis cali nuur oo oo ah een, ah, uu uu wariye ka soo shaqeeyey een, warbaahinta qaranka soomaaliyeed iyo warbaahinno caalami ah oo ay ka mid tahay een, ah, laanta afka soomaaliga ee b b c da yunis bal soo dhowow een, marka xigtana warbaahintii qaranka oo kol aad ka soo shaqayn jirta ayaad maanta ka hadlaysaa een, bal aqoontii aad u lahayd allah u naxariistay waan geeriyooday
allahu naxariisto horta cali sugulle don carbeed eh, nin de wuxuu ahaa caan ahaa oo dadka af soomaaliga ku hadla eh, meel kastoo ay joogaanba aada runtii caan muddo dheer ugu ahaa anigu yaraantaydii anigoo eh, iskuullada elementarygii intermediatekii ku jira ilaa dhowr iyo lixdankii ilaa saddex iyo lixdankii afar iyo lixdankii ayaan bartay isku wakti maanaan ahayn oo dee wuxuu ahaa dadkii generationadii hore ee xagga fanka iyo suugaanta iyo waxlifaada iyo aad caanka ugu ahaa laakiin waxaan ku bartay eh, riwaayadihii iyo heesihii uu samayn jiray beriga eh, ayaan aada ugu bartay oo gobonimo doonkiina ninku caan buu ku ahaa runtii oo heeso badan oo heesihii xorriyadda een een meelaha lagaga heesi jiray axsaabta iyo khayryada iyo idaacadihi iyo heedi horgeyntii ay sii dayn jireen eh, ayuu aada caan ugu ahaa runtii oo gumaysiga iyo ka hadlaya gubanimada iyo xorriyadda iyo waxyaalahaasi Een, riwaayadahana ilaa toddobaataneeyadii eh, waan waan galay riwaayado badan oo uu dhigay qof ahaan laakiin si fiican waxaan u bartay markii aniga laftayda warfaafinta aan ka mid noqday ee saddex iyo toddobaatankii eh, kun sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii wixii ka dambeeyey ayaan qof ahaan hebel iyo hebel isku baranay intii hore masrax xumaan ku aqaanay waayahay marka iyo heesaha marka waaya yunisow maadaama dee aad wariye rugcadaaya aad tahay aadna hadda sheegayso in riwaayado badan oo alifay een, abwaanka geeriyooda aad ka qayb gashay Een, riwaayadahaas kuwa saameyn kugu yeeshay oo aad xasuusta ma jira
way badnaayeen runtii riwaayadihiis aad iyo aad bay u fara badnaan may kala dhacayn horta ninku xagga xagga wax alifaada ama riwaayadaha hata ama heesa hatee wuxuu wuxuu aada ugu horreeyey oo uu kuwa kale kaga horreeyey ee cali sugulle luqada dadweynuhu yaqaanay luqada dadweynaha caadigii dadku ay ku hadlaan ee ay ku kafsamaan eh, ayuu yaqaanay oo heeso badan oo masalan aan uu la qaadi jiray fanaaniintii hore ee waaweyneyd oo allah u naxariistay magool ay ka mid ahayd iyo wuxuu dabaki jiray kolba halka uu joogo luqada iyo ereyada iyo lahajada laga hadlo aada u dabaki jiray runtii oo u yaqaano xaggaa baliiq buu ku ahaa kuwaas aada ii saamayn jiray runtii markaad eegto waxaa odhan jiray cajiib war ninku cid walba miyuu la sheekaystaa da walba afkayguu ku hadlaa taasaan aada ula dhici jiray anigu waayahay marka intii uu noolaa maadaama dee muddo aad soo shaqaynaysay ma jirtaa mar aad la kulantay oo aad kala sheekaystay bal qaabka uu wax u sameeyo
way jirtay ha muqdisho markii aan imid radio muqdisho ka shaqayn jiray marar badan baanu kulannay oo aanu meelihii maqaaxiyi la iskugu iman jiray oo gargashaah iyo kafeeg iyo suurmawsad iyo laga cabi jiray aanu iskugu iman jirin iyo iyo radio muqdisho laftiisa oo marmar weyneyn jiru wax uu qaban jiray inta badan wuxuu iiga sheekayn jiray markuu da waktigaa da'daanu joognay markuu da'da iyada ahaa wuxuu samayn jiray iyo markii iskuulka uu ku jiray sheekh buu iiga sheekayn jiray iskuulka sheekha termilianka oo uu ku jiri jiray oo berigii ingiriiska ahayd oo madaxa macalimiintii oo beriga gaalada oran jiray ay isqabteen oo iskuulkii baa laga eriyey malaha wuxuu wuxuu ka mid ahaa dadkan liideriska ah ee meel kastuu joogo kooxaha dhallinyarada xataa ciyaalka haddaad eegto afar shan wada jooga mid baa madax u ah oo oo hogaamiye u ah hogaamiyayaashaasuu kamid ahaan jiray markaa malaha saaxiibadii baa waxbay la abaabuleen oo waxbuu sameeyey markuu sameeyey baa gaalkii ingiriiska ee iskuulka xukumayay ayaa deedna u qoray erey bil iyo laba iyo waxay tahay muu jeedi iskuulka laga eriyo markaasaa markii la eriyey ee la yidhi qaado shandadaada shandaduhuna berigaa waxay ahaayeen sanduuq saxrada ay inta badan ahaayeen ayuu ku cuslaado nimankii saaxiibadii mushkilada geliya baa la qaadi waayey wuxuu yidhi markaasaa iigu mararkaasaa iigu horreysay horta waxaan anlifo oo hees buu tiriye wuxuu yidhi saaxiibada oo intaad sabteen macnihii isaabateen sanduuqii ma ila qaadi weydeen arday waa markaa ku jiray elementariga waayahay yonis yonis cali nuuro bal qadka telefoonka iigu jir sidoo kale fanaanad aad taqaano ayaa hadda stuudiyaha noo soo gashay waa zaynab xaaji cali baxsan siigaale maamo bal soo dhawow adigana bal waxaadna ka hadashaa geerida ku timid allah u naxariistay abwaankii weynaa cali sugulle
cali sugulle waxaan idhahda garan maayo anigu qof taariikhdiisa hayaana maba noolaba taariikhda cali sugulle qof hayaa boqol iyo koonfurtoona kuma noola cali sugulle dadkii la uu la shaqayn jiray way wada dhinteen anigu xitaa taariikhdiisa ma hayo cid ka been bay wada sheegayaan gidigood cali sugulle ninka keliya keliya keliya cabdixaasha cabdulaahi baa soo raaca wadani soomaali cali sugulle waxaan ku sheega garan maayo naxariistii janna allaha siiyo fanaaniinta soomaalida meel kastoo joogaanba samir iyo iimaan allaha ka siiyo qoyskiisana samir iyo iimaan iyo carruurtiisa allaha ka siiyo aniga khaas ahaana samir iyo iimaan allah iga siiyo cali sugulle
waaya maamudda laakiin qof kasta waxa uu ka sheekaynaya min abwaan ilaa iyo fanaan ilaa iyo weliya qof kasta wuxuu ka sheekaynayay intuu ka xasuusta keliya taariikhdiisa marka adigana waxaan kaa doonaynaa keliya inaad cali sugulle maalintuu lahaa ayaa guul lahay gargaara ayaa gobonnimada garanaya ayaa ila gambiya gumaysiga uu maxamed axmed isagana allah u naxariisto oo u dhiibay ee maxamed axmed intuu qaadu reediyo hargeysa ka qabtay ingiriisku xidhay mandheero loo dhaadhiciyey allah u naxariistay maxamed xaaji ibraahim xigaal uu ku yidhi war heedha waxaad ku tidhaahdaa berri marka maxkamadda lagu keeno ingiriisku ma isticmaal baa sidaasaa lagugu sii daynayaa anigu ayaa ila gambiya gumaysigaa iyo gumaysi miyaa ingiriisku sidii baa maxamed axmed lagu sii daayey habeennimadiibaa inta laysu tagay cali suguleeya in xaaji ibraahim ilaal iyo gidigood oo heestii la qabtay ayaa nin aroortii qaahire u baxaya loo dhiibay baa galabkii habeenkii galabnimadii dambaba qaahiraa laga soo daayay heesta ingiriiskii wuu dhagaysto wuxuu yidhi heedha majin baa soomaalida bas heestiiba wuu fasaxay qaahira heestu ka socon jirtay waa ingiriiskii markuu waddanka joogay markaa cali sugulle anigu taariikhdiisa kama sheekayn karo qof ka sheekayn karaana ma jiro been bay wada sheegayaan gidigood cali sugulle cali sugulle cali sugulle markuu heesaha wadanigaa sameynaya wuu galgalan jiray dhulkuu galgalan jiray dhulka dhulka dhulka ayuu galgalan jiray meelu joogaba isbuu ogaan jiray markaa cali sugulle nin lamidii soomaaliya kamana dhalan kamana dhalan doono kamana dhalanni kamana dhalan doono Waaya, laakiin- allah u naxariisto xaqa buu tegey meeshii xaqa ahayd buu tegey cali sugule samir allah iga siiyo samir guduuda allah ka siiyo samir dalays allah ka siiyo oo samir
waayahay samir banaaniinta allah ka siiyo waayahay ma musamir allah ka siiyo koley dee ismana celin kartid laakiin waxaan doonaynaa dhalinyarada soomaaliyeed ee hadda nool ee burburkii een soo kacay inaan keliya dareensiino een waxyaabihii abwaanku uu qaban jiray taariikhdaas uun ayaan ka rabnaa inaan xasuusino dhalinyarada ay sii haystaan taariikhda inta nacnaclaanaysa idinku filan anigu cali sugule taariikhdiisa kama sheekayn karo cali sugule taariikhdiisa bug buwaag buwaag buwaag mooye af lagama sheegi karo cali sugule laakiin aniga cali sugule wuu ii iman jiray aniga wixii odhan jiray qofkii wax garanaya baxsan baa waddanka joogta buu odhan jiray markuu heesaha samaynayana waddanigaa markuu samaynayana wuu galgalan jiray miyirba muu lahaan jiray wuu miyir beeri duniyada jiray aadka awgeed
cali sugulle cali sugulle hadal buu idin leeyahay qof buu idin leeyahay cali sugulle cali sugulle qof lamid yihi soomaaliya kumana jiro kuna jiri dooni maayo waayo marka een riwaayadihiisa anigii inta kalena la midka ah riwaayadihiisa badanaa een ah, ma waxay u badnaayeen dhinaca wadaniyadda mase waxay u badnaayeen dhinaca jacaylka yaa riwaayadihii uu sameeyey Eh.
ma waxay u badnaayeen wadaniyadda mase waxay u badnaayeen jacaylka riwaadihiisu waddani baa u badnaayeen oo heesihiisu waddani baa u badnaayeen jacaylna wuu tirin jiray wayse yaraayeen waddani wada waddani wada waddani wada waddani cali sugulle waddani mawr mawray buu ahaayoo khafiifay khafiif buu ahaa cali sugulle waddannimadu la khafiifay
waayahay waaya maama bal een een een igu jir yunis calnuur ayaan aadayaa oo oo weriye muddo kasoo shaqaynaya halkan waayahay waanu geyn doonaa kulley een ah, yunis bal adna maxaad ku daraysaa
horta sidaa ay kuu sheegtay ee, baxsan runtii ee, cali sugley dadkii dee ay isku ayniga ahaayeen ee isku wakti ay soo wada barbaareen maba noola oo maanta yacni qof lagu yidhaha hebel baa ee, la soo barbaaro ama malxaamad la soo galay ama ay ee, meel wada joogeen ee hebel ha loo yeedho ha la waraysto walbaanu qof baan ho dad iminka nool ee, ma hayo Ee, dadka ugu dambeeyey yani heesaha ugu dhiibi jiray riwaayadaha la mateli jiray maxamed axmed iyo baa allaha u naxariista ee, ka mid ahaa Ee, baxsan iyo dalays iyo ee, guduuda carwo iyo ee, inta noolina waa in maanta dee talaha gaftay runtii oo lafteedu dhul jiifa uun weeyi inkastuu nin bulshaya ahaa fanka yani waxaa u dheeraa nin wuxuu ahaa bulshaya dadka yacni asxaabta badan ee dadka sida weyn ula dhaqma ayuu ayuu ahaa runtii Waayahay.
heesihiisu een, uu- sida sidaad sheegteen wadaniyadiibay u badnaayeen oo waabaa berye iyo een, een, ninkii waxa weeye dee sameeyey iyo afqalaad aqoontu miyaa iyo een, heese badan buu lahaayay riwaayado badan Waayahay.
runtii laakiin haddana nin xigmaawi u ahaa Waayahay.
dadkan hadalkiisu haro ee xigmadda laga reebo ayuu ahaa waayahay laakiin een fanaanada een zaynab ayaa waxay doonaysaa ee, inay kula hadasho een maam bal soo dhawo waa la hadli kartaa yunis khadka ayuu ku jira ah waad la hadli kartaa si toos goor ula buu hadla yimi isaguna waddanka
baxsan aad baan kuu salaamayaa runtii aad iyo aad baan kuu salaamayaa
war sidaa tahay iska war
waa fiicanahay aad baa loo fiican yahay een, aad baan kuu Wasba salaamayaa fiicantahay.
baxsan ee, Yaan.
warkaa uun dee inagu soo inagu soo kordhay Dadkan bay mooji u baxayaano.
dadkii dadkii warbaahinta iyo warfaafinta iyo ee, dee waa qadara lama baajin karne maalinba mid baa lasoo sheegaya
cali sugulle waddaninimuu la waashay
cali sugula nin wadaniya buu ahaa anigu waxaan u garaadaystay een, Abdi Xaashi nin la heesihiisii yidhaahdo.
wadaniga ahaa
Wa- ayaa ayaan u garaadayston ku bartay marka hore runtii isagiibaa hadlaya maxaa noo kala qabseen isku meel baan ka wada hadli lahaynay waayahay waayahay waayahay si toosaan kula hadashiin doonaa een ah, yunis een aad baad umahadsan tahay kolley een waan kula soo hadashiin doonaa een fanaanada qaran een waayahay adina waad mahadsan tahay een waan kusoo laaban doonaa een barnaamijka hase yeeshee een mid ka mid ah een heesihii uu culiyay allah u naxariistay abwaan cali sugule